bismillah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi alanbiyaai walmursaliin nabiyina muxamadin wacala aalihi wa asxaabih waman tabicahum biixsaanin ilaa yowmi ddiin ama bacd waxaan kusoo jirnay kitaabkii abushijaa waxaan soo gaarnay kitaabu asalaa baabkii faslu fi salaati aljamaaca salaada jamaacada lagu tukado ayaan kasoo hadalnay waxaanan sheekhu noo sheegay inay sunno adag tahay laakiin waxaan soo qarinay qolka xooga badan inuu yahay inay waajib tahay nimanka ay waajib ku tahay awoodi kara gaar ahaan hadday horta salaada maqlayaan aadaanka maqlayaan in aan laga loo ogolan inay guriga ku tukadaan wixii intaa dheerna faradulkifaaya inay tahay lagana ajir badan yahay qofkii guriga ku tukada ama aan keligii istukada wey marka salaada jamaacada waxaan soo sheegnay fadliga ay leedahay iyo khayraadka ku jira sheekha halkan wuxuu ka geliyaa faslun fi salaati almusaafir salaada qofka musaafirka ah safraya oo beledkiisii ka tegaya musaafir baa la yidhahdaa qofkaas muqiimna waxaa la yidhahdaa waa qofka degana meeshii uu gurigiisa ku yaalay ama uu deganaayo joogtada u jooga joogowey salaaduhu waa shan salaada fajarka waa laba ragco duhurka iyo casarka iyo salaada cishana waa afar afar ragco salaada maqribkuna waa saddex ragco fajarka iyo maqribka waxbay iskama bedelayaan haddaad musaafir tahay iyo haddaad muqiim tahayba haddaad degan tahay iyo haddii aad safar tahayba wuxuu yihi marka sheikha raximah allahu tacaala wayajuuzu lilmusaafiri qofka musaafirka waxaa u banaan qasru salaati alrubaaciya in uu soo gaabiyo salaadihii afarta ahaa salaadihii rubaaciga ahaa afarta ragco ahaa inuu soo gaabiyo ayaa u banaan ayuu yihi sheikha raximah allahu tacaala oo macnaheedu yahay duhurkii laba ragco ayuu tukan karaa casarkiina laba ragco ceeshihiina laba ragco sidaas ayaa u banaan buu leeyahay culimada qaarna way waajibinayaan waxay leeyihiin waa allah subxaana watacaala waxa uu ku salaadaha ka dhigay qofka musaafirkaana inuu laba laba ragco tukado salaadaha rubaacigaa qofka muqiimkana afar uu tukado saa darteed qofka inuu afar ka badan tukado maba la ogola laba ka badan inuu tukado maba la ogolaba salaadihii rubaaciga ahaan jiray wey calaa kulli xaal inay laba tukado waa laisku waafaqsan yahay laakiin qaar baa oranaya in la tukado waajib weeye laba in laga dhigo saas darteed mar kasta waxaa ku fiican inaad qasrigii qaadato haddaadba musaafir tahay salaadihii rubaaciga ahaa ee duhurkii iyo casarkii iyo ceshihii laba laba ragcaad u tukato qasru salaati ama salaada fajarka ayada horeba laba ragcay ahayd sideedii ku soconaysaa maqribkuna saddexdii ragco lagama yaraynayo wuxuu yihi sheekha marka raxima allahu tacaala bikamsi bikhamsi sharaa'ida shan shardi ayaa salaadii musaafirka loo gaabinayaa oo looga dhigayaa laba laba ragco tii afarta ahayd shantii buu ku sheegayaa sheekha wuxuu leeyahay an yakuna safaruhu fi kayri macsiya safarkiisu waa inuu noqdaa macsi maaragtay waxaan ahayn shardi buu ka dhigay maxaa yeele waxay dhahaan macsida ama allah subxaana watacaala in lagu caasiyo qofkii hadduu u safrayo salaada gaabinteedu waxay ahayd culays haysta oo laga khafiifinayey marka qof dembiile ah in wax laga khafiifiyo maba ahaba fursaddaas in la siiyo maba ahaba qof dembi u safraya weliba shaaficiyadu waxay leeyihiin haddii uu marka ugu horeeya uu gurigiisa ka tegayo uu safarkiisa in uu dembi sameeyo ama uu dembi ama macsi alle uu u safro ay tahay mathalan inuu dagaal qabiil oo kale u safray wuxuu u safray dad muslimiina dhib inuu gaarsiiyo wuxuu u safray macsi iyo zine iyo xaaraan iyo inuu kusoo dhaco wuxuu u safray inuu maal xaaraana soo kasbado dad soo dhaco waxaas oo dhan marka ugu horeeyuba baxayaba safarkaasuba uu ku tegey safarkaas hadduu ku tegay salaad gaabin male waa qof dembiile ah dembiguna ku jiraa wey qowlkaasna culimo badan baa ku tagay shaaficiyada ay qabaan qolada qaarna waxay leeyihiin maya haddii xataa uu macsiyada u safray weli salaadii uu gaabinayaa salaadana way kala dukan aljiha munfakay dhahaano waa laba arrimood kala baxsan tanna waa dembi lagu qorayaa tanna salaada ruqsadeeda uu leeyahay calaa kulli xaal qowlkan waa qowl xoog badan ah ee shaaficiyada ay leedahay culimo mucaasiriintana qaar badan baa ku raacay sheekh naasirudiin albani raximahullah taala uu kamid yahay marka wuxuu leeyahay an yakuna safarhu fi kayri macsiya lakin safarka haddii uu markii uu safrayey si caadiya u safray ganacsi buu safray dan kale xaaji u safray laakiin safarka dhexdiisii buu macsiyi dembi iyo khaladaad iyo ku sameeyey taas macsiyadiisii dembigiisi waa goonideeda safarkiisiina salaadiisiina uu gaabinaya marka isma laha wey sababto qofka isagoo muqiima ayuu dembigii samayn karaa waana maaragtay isagoo musaafirana way ka dhici kartaa wy wa an takuna masaafatuhu sistaas marka midda shardiga koobaad inaysan macsi ahayn ayuu ka dhigay sheikha raximah llahu tacaala tan labaadna inay masaafadu noqoto muddada meesha uu ka safrayo iyo meesha uu gaarayo inta ugu yar waa inay noqotaa sittata cashara farsakhan lix iyo toban farsakh lix iyo toban farsakh bilaa iyaabin oo aan soo noqosho ku jirin socodka keliyood aadaysid oo aad meeshaas ka tagtay ilaa aad ka gaartid meeshaa u safraysa adoon soo noqonin intaasi waa inay noqotaa lix iyo toban farsakh farsakha marka wuxuu ka wadaa waa waa maaragtay sideetan iyo labo kilomitr wax saas oo kale ayay ku qiyaasaan calaa kulli xaal masaafo cayiman wey masaafadaas la leeyahay taasaa safar la dhahaa haddoo kale waa waxaa laga yaaba qofka shaqadiisa caadiga inay tahayba da culamada qaar xataa maaragtay labaatan mayl ayay safarkooda safarkooda oo ahaa saxaabada qaarkood ay salaada gaabiyeen cumar iyo keyrkiiba kuwa marka sida raajixa qowlka ugu xooga badan safarka xadiidiisa waxa wey nebiga sal allahu alay wasalam cadad iyo number uma yeelin safar waxaa la dhahaa intaas markaad socotid lama dhihin lamana oranin intaasna ugu badan intaasna ugu yar waxaa keliya oo safar qaamuuska iyo maaragtay luqada carabigana safarku muddo intaas la eg ama intaas macnaha mayl intaasoo kilomitr midna lama oranin waxay ku laabanaysaa marka dadka meesha degan siday u yaqaanaan safar waxa la dhaha waktigii nabiga sal allau alay wasalam meel yarood gaarta hadda xalkan atlanta oo kale waxaad joogtaa stone mountain oo kale aerobork oo kale waagii hore waktigii nebiga sala allahu alay wasalam waxaa laga yaaba inay safar noqoto maxaa yeele waa la lugeynayaa dhib badan iyo mashaqaa lagala kulmaya haddana adiga oo meel fog iyo county countygan ka fog tegayaad u shaqa tegaysaa waadna soo noqonaysaa saa darteed safar curfigeenan hadda annaga aan joogno looma yaqaano iyo dhaqankan meesha meesha aan joogno waktigaasna waa loo yaqaanay marka safar waxaa la dhahaa hadba dadka meeshaas jooga sida ay u yaqaanaan qofkaasi waa waa safray goormaa la dhahaa hadduu magaaladaas aanti geeskeeda tago soo noqdo waa safray lama dhahayo walowba masaafada ha fogaato waktigii nabiga sal alla alay slam ha loo gaabiyo laakin hadda lama dhahayo hadduu xalkan diyaarad ka raaco oo uu ohaayo tago ama new york tago ama washington tago waa safrayaa laleeyahay walowba daqiiqadaba ha socde waagii horena maalin iyo habeen baa la dhihi jiray maalin iyo habeen waxaa laga yaabaaba africa geeskeeda inaad ku tegtid saa darteed wakti iyo saacad iyo distance ama maaragtay masaafo kuma xirne waxay ku xiran tahay curfiga iyo dhaqanka hadda meeshaasi waxa looga yaqaan marka wixii loo yaqaano qofkaasi waa safray ayaa safara wey diyaarad hadduu raaco oo magaalo kala tago ama gaari qaato magaalo kala tago magaaladiisii ka tago waa musaafir wey walowba daqiiqade iyo maaragtay muddo yarba ha ku tageen wa an yakuna mu'addiyan lisalaati waa in uu noqdo wa an yakuna mu'addiyan lisalaati salaad uu gudanaya inay tahay wey maxaa loola jeedaa salaada markaad gudanaysid salaadna waa adaa waa waktigii salaadii masalan casarkii baad haddaw kala tukanaysaa ama duhur baad tukanaysaa waktigiisaad ku tukanaysaa adaa baa la dhahaa salaada inta kaa tagtay ama hurdo kaaga tagtay ama hilmaan kaaga tagtay salaadaasi waad waad qadaynaysaa qadaa ayaa la yihahdaa marka wuxuu ka wadaa salaada aad tukanaysid ood gaabinaysid markaad musaafirka tahay salaad aad lagugu leeyahay ood qadaynaysa ma ahane waa inay noqotaa salaad aada gudanayso maktigeedii markaasi joogto wey oo maxaa loola jeedaa halkaana duhurkii baa kaa tegood hilmaantay duhur dhan baad hilmaantay casarkii baad waad safartay casarkii baad gaabisay markaad casarkii gaabisay ba waxaad xasuusatay duhurkiina inaadan markaad gurigaagii joogtay aadan tukan marka duhurkii inaad qadayso wa mar haddaad qadaynaysa duhurka afar inaad tukatid wey maxaa yeelay duhurkan adaa ma aha ee waa qado wey marka saas ula jeedaa an yakuna muadiyan inay noqoto salaad adaaho la gudanayo aysan noqonin salaad saasoo kale qada aysan noqonin wey ayib shardiga kale uu sheegay sheekha raxima allahu tacaala waxa wey wa an yanwiya alqasra waa inuu niyoodo gaabinta salaadii inuu marka uu tukanayo inuu niyoodo macal ixraami marka xirmanayo markuu xiranayo inuu niyoodo wa oo niyadda gashto inuu laba ragca tukanayo taasna waxa weeye ma laha inta badan daliil ma laha weye xadiiskiina malacmaal biniyaas guud ahaan waa loo daliilsan kari lahaa laakiin waxa weeye marka aad salaada afar ragca aad tukanaysid salaadan inay afar ragca ahayd baad waad waad ogsoon tahay laakiin salaada gelideedii inaad niyadda gashato inaad gaabinaysa inaadan gaabinayn ma aha wey xataa adiga oo ku dhex jira labada ragca waad ku koobi kartaa wey ayib wuxuu leey marka wa an laa ya'tama bimuqiimin waa in uusan ku dayanin uusan ma'muum u noqonin qof degan magaalaad ka tagtay magaalo kalaad tagtay masaajid baad tagtay afar ragcay tukanayaan salaadii duhur bay galeen ama cishe ama salaadii casar waad ku xiratay laba ragcaan kaga harayaa ma dhahaysid ama laba ragcaan kusoo gaaroo la dhamaysanayaa ma dhahaysid marba qofka ku tujinaya haddii uu uu yahay qof magaalada degan salaadii waad la dhamaystiranaysaa wey xataa haddaad hal ragca kusoo gaartay afar ragcaad dhamaystiranaysaa wey oo waxaad samaynaysaa saddexba kalaad la imaanaysa marba haddaad qof magaalada degan ku xirato salaadii waad dhamaystiraysaa wey laakiin haddii adiga lagugu xirtood imaam noqoto salaadii waad gaabinaysaa laba ragca markaad maraysaad salaamo noqsanaysaa ayagiina waa istaagayaan laakiin waxaa habboon inta aadan salaada gelin inaad u sheegto oo tiraahdid or salaad waxaan ahay musaafir laba ragcaan tukanaya markaan salaamo noqsado labadiina kale la imaada adinku ilaa adinku waxaad tihiin dad muqiiminay laakiin adigu haddaadan ma'muum imaam ahayn ood adigu tahay kii lagu day kii wax ku dayanaya aad tahay qofkaasaad ku daba xiranaysaa afar ragca hadduu tukado afar baa tukani haddaad gadaal kasoo gasho salaadaas sidii qof muqiima oo kaloo joogay baad ula dhaqmaysaa salaadiina sidii qof magaalada degan oo kale ayaad u tukanaysaa wey ayib wuxuu yihi sheikha raxima allahu tacaala wayajuusu lilmusaafiri qofka musaafirka waxaa u banaan an yajmaca bayna aduhri waalcasr casarkii duhurka in uu jamciyo oo mas safarkii markuu ku jiro casr iyo duhr inuu isku isku daro oo hal mala wada tukado ayib fi waqtin wakti hal waqti in iskula tukado waktigii duhur ku wada tukaday ama waktigii casar ku tukaday ayuhumaa shaaa midii doona hadba kii u fudo diyaarad baad raaci rabtaa duhurkeed marka bixi rabtaa waxaad bixaysaa marka duhur iyo casar ba isku dar intaad maaragtay amaba meeshaad rabtaa waxaad gaaraysaa casarkaad gaaraysaa duhurka dib u dhigo casarkii duhurka oo meeshaas iskula tuka saasuu ka wadaa wey wa bayna almaqribi waalcishaai maqribkii iyo cishihiina inaad jamciso ayaa ku banaan oo aad iyadana fii waqtin hal waqti aad ku aad ku jamciso ayuhumaa shaaa midaad doonto waktigeedii aad midda kale kusoo darto wey ayib ayadana waa ku banaan tahay oo salaadihii inaad jamciso markaad musaafir tahay waa ku banaan tahay ayib axkaam kalena way leedahay insha allahu tacaala gaar caashirka dhamaan ku darana laakin aan dhamayno wayajuuzu lilxaadiri qofka xaadirka magaalada degan oon musaafirka ahayn waxaa u banaan fi lmatari markii roobku da-ayo an yajmaca inuu kulmiyo oo salaadihii isku daro baynahumaa labadii salaadood laba laba labadii hadda aan soo marnay fii waqti alula minhuma waktiga labadooda horeysa macnaha haddii uu maqrib iyo cisho tukanay roobkiibaa maqrib yimid maqribkaad cishihii maqribkii tukani duhurkiibaad gashay waxaa yimid roob baa yimid duhur iyo casar baad isku jamcinaysaa sida wahaakada marka laba labadaasaad iskugu daraysaa oo waxaa isla la isla jamcin karaa waa duhur iyo casar iyo maqrib iyo cishe layskuma dari karo casar iyo maqrib layskuma dari karo salaado kalena layskuma dari karo labalabadaas ayaa loo jamcin karaa salaadaha aan la jamcin karin qayb ka midana insha allahu tacaala faahfaahinteeda casharka dambe ayaan ku qaadan doonaa wallahu tacaala aclam